إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداءً والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين
الكريم عن العلوم وغاب فالعين تذرف دمعها كسحاب وغدا إلى دار الخلود مودعا صحبا ليلقى في النعيم سحاب وغدا إلى دار الخلود مودعا صحبا ليلقى في النعيم صحابا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آه إن شاء الله تعالى waxaan rabaa halkan inaan kelimaadka kooban aan ka idhaahdo kelimadda ugu horeysa waxaan rabaa inaan insha allahu tacaala aan kula hadlo ummadda muslimiinta caamatan gaar ahaan shacabka soomaaliyeed waxaana rabaa insha allahu tacaala inaan u sheego oo aan leeyahay ummadda muslimiinta ah cadowga kusoo duulay caalamul islaami waxa ugu horeeya oo uu la dagaalamayo oo uu rabo inuu suuliyo waxaa weeye diinta islaamka sida aynu wada ognahayna diinta islaamka waa waxa ugu qaalisan oo allah tabaaraka wa tacaalaa uu dadka muslimiinta ugu nicmeeyey ma jirto nicmo kale oo aakhiro lagu badbaado aan islaamnimada ahayn alla wuxuu leeyahay waman yabtaqi kayra alislaami diinan falan yuqbala minhu qofkii doona dhaqan aan islaamnimo ahayn oo habnololeed kale iyo acmaal kale oo aan islaamnimada ahayn intuu addoonkii joogo ku dhaqma ilaahay tabaaraka wa tacaala ma aqbalayo isla marka alla wuxuu leeyahay wahuwa fi laakhirati min alkhaasiriin aakhiro marka la gaarana qofkaasi wuxuu noqonayaa ka mid noqonayaa kuwa khasaara adduunkan haddaad khasaarto waa ka soo kaban kartaa waxaa jira dad badan oo waxa weeye ama ahela ama qaraabo ah ama saaxiiba ah oo kuu kaalmayn kara haddaad adduunkan wixii aad haysato aad khasaarto laakiin meeshaas aakhiro haddii aad khasaarto ma jirto khasaaro kale oo kuu dhiman ma jirto si marka uu qofku uga badbaado khasaarada aan khasaarada kale ka dambaynin waa in uu diintiisa ku dhago oo uu allah tabaaraka wa tacaala awaamirtiisa uu qabsado cid allay ciddii ka hor imaatana inuu ka hor yimaado oo uu kula jihaado si uu aakhiro u badbaado marka dadka muslimiinta waxaan kula dardaarmaynaa guud ahaan gaar ahaan ummadda soomaaliyeed inay dadkaas iyaga ah oo allah tabaaraka wa tacaala diintiisa la diriraya waa dad alla dulleeyey dadkaas iyaga ah wax suldo ah oo ay dadka muslimiinta ku leeyihiin ma jirto qof alla duleeyey ilaahay tabaaraka wa tacala wuxuu leeyahay walan yajcal allaahu lilkaafiriin cala almu'miniina sabiila ilaahay tabaaraka watacaala dadka gaalada ah muslimiinta wax suldaca uguma yeelinin wax suldaca uguma yeelinin waa dad dulaysan oo oo ilaahay tabaaraka watacaala uu amray in lala jihaado marka qof allah tabaaraka watacaala addeeci waaye oo alla duleeyey adiga inaad karaamayso ma aha waman yuhin illaahu famaa lahu min mukrim qof alla duleeyey ma jiro qof karaamayn kara qodobka labaad oo aan ka hadlay waxaa weeye waxaan la hadlayaa dadka mujaahidiinta ah oo caalamka islaamka maanta jooga waxaa muuqata horta bishaaraa muuqata ilaahay tabaaraka watacaala ha inoo soo dadejiyo mujaahidiinta waxaan leeyahay meel kastoo ay joogaanba iyo faqri kastoo ay maanta joogaanba waxaan leenahay mujaahidiinta waa in la ilaaliyo wadajirka in la ilaaliyo waay qodobka koowaad oo muhiimka inoo ah oo inayn maanta ilaalino ah waxaa weeye waa wadajirka ilaahay tabaaraka watacaala wuxuu leeyahay wactasimuu bixablillaahi jamiican walaa tafaraquu allah tabaaraka watacaala waxa weeye qabsada waxa weeye ilaahay tabaaraka watacaala xarigiisa idinka oo wada jira hana kala teginina hana kala tegnina gaaladu markii ay dareeseeyeen diinta muslimka waxaa jira dad mustashriqiin la dhaho oo ay gaaladu usoo dirtay inay diinta islaamka ay daraaseeyaan waxyaalaha markay diinta daraaseeyaan waxay ka daraaseeyaan meelaha ay marka diinta ay ka weerari karaan qodobkan isaga ah waa meesha ugu daran oo waxaway dadka muslimiinta maanta laga asiibay wey waxaan kaloo mujaahidiinta aan leeyahay waa in la adeeco umrada muslimiinta ilaahay tabaaraka watacaala wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu atiicu allaha wa atiicu arasuula wa uli lamri minkum waa in dadka muslimiinta allah tabaaraka watacaala cibaado weeye inuu qofka muslimka ah inuu umaradiisa u adeeco waa cibaado nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu inoo sheegay oo yidhi sala allahu calayhi wasalam man ataaca amiirii faqad ataacanii qofka aniga amiirkayga adeeca aniga ayuu i adeecay waman ataacanii faqad ataaca allah qofka aniga i adeecana allah tabaaraka watacaala buu adeecay midda kale oan mujaahidiinta aan kula dardaarmayo waxaa weeye qofka muslimka ah meel ayaa lagu aadinaya rabitaankiisa ma aha meeshii qofka muslimka lagu aadiyo waxaa la rabaa in aan islaamka laga soo gelin furinta adiga lagu aadiyo inaan dadka muslimiinta laga soo gelin oo uu qofkaasi uu ku dadaalo sidii wixii loo diray uu akmal wajhi siduu u fulin lahaa oo u itqaanin lahaa inuu ku dadaalo oo uu dadka muslimiinta ugaga filnaado meesha iyada ah isla markaasna uu ku sabro waxyaalaha mashaqada ah iyo culayska kaga imaanaya waa inuu qofka muslimka inuu ixtisaabaa la doonaya dadka muslimiinta ah qof kasta waxaa dhici karta qofba meel baa lagu aadinaya meel aad adigu rabto iyo meel aadan rabinba waa lagu diraya marka meesha lagu diro waxaa la rabaa in oo waxa weeye aad kasoo dhalaashid oo aadan isdhihinin muxuu ahay tii aad adiga rabtay ma aha inaadan isdhihin meel alle meesha lagu diro waa inaad muslimiinta aad ka awdid oo faqrigaas isaga ah muslimiintu adigay kugu ogyihiin sida ugu fiican oo aad u qaban lahayd shaqadaas inaad u qabato oo aadan samaynin wax ka sokomar ah shaqadii la rabay inaadan ka sokomarin qadiyadaasna iyadana aada iyo aada ayaan u baraarujinayaa oo dadka mujaahidiinta in ay aada iyo aada xoog u sahlaan qadiyada kale oo muhiimka ah waxa weeye oo qofka mujaahidka ah laga rabo qofka mujaahidka ah waxaa muhiim ah oo laga doonayaa iltisaam bisharci illaahi tabaaraka watacaala waxa aynu isugu imaanay oo aynu maanta u wada jirno waxaa weeye waa ilaahay kitaabkiisa inaan dhaqan gelino ilaahay kitaabkiisa inaan dhaqan gelino weye qof kasta oo inaga inaga mida waxaa la doonaya markuu inuu iltisaamo allah tabaaraka watacaala wixii uu rasuulkiisa kusoo dejiyey kitaabka allah tabaaraka watacaala uu inoogu soo dhibay rasuulkeena sala allahu calayhi wasalam waxaa marka kow ka ah inuu qofka muslimka ahi wax uusan aqoon ma dhaqangelin karo waa in marka uu qofka muslimka ah uu barto oo mujaahidka ah inuu barto diintiisa inuu barto waxa laga doonaya marka waa inaad barato allah tabaaraka wa tacaala diintiisa inaad barato si aad ugu dhaqanto oo awaamirta allah tabaaraka wa tacaala uu ku amrayo aa u fuliso haddii aadan baranin yacni wax aad bowsatay sax ma noqon karaan waxaa dhici karta adoo isu malaynaya in aad mujaahid tahay aakhiro inaa khasaarto haddii aad aadan baranin diintaada wixii ay allah ku amraayey iyo wixii uu kaa reebaya haddii aadan baranin sababto ah waxa weeye wax aadan fahansanayn ma fulin kartid si aad u fahanto marka waxaa u horeysa inaad diintaada barato taasna iyada ahna waxa weye aada iyo aad ayaan u baraarujinayaa sidoo kale waxaan rabaa inaan kelimad dhaho gabdhaha muslimiinta ah ee maxaa weeye ilmaha mujaahidiinta ah barbaarinaya ama xaasaska ilmaha haya oo mujaahidiintu ay qabaan khaasatan guud ahaan dadka muslimiinta oo ilmahooda oo dhan gaar ahaan gabdhaha waxa weeye mujaahidiintu ay qabaan mujaahidku wuxuu ku mashquulsan yahay cadowga inuu la xisaabtamo oo uu la dagaalamo oo uu muxuu ahayeeto idinka iyo waxyaalaha caruurtiina iyo maxaarimta inuu dhowro oo diinta islaamka inuu daafaco ayuu mujaahidku ku mashquulsan yahay ilmihii marka adaa la jooga adaa ilmihii haya waxaa la rabaa marka ilmahaas iyaga tarbiyadooda inaad tacliinta islaamka in aada iyo aada iyo aada loogula dadaalo oo ilmihii la tarbiyeeyo oo haddii mujaahidkii aabihii hadduu maqan yahay adigii aada buuxiso booskii aabbaha aada buuxiso waxaa laydinka doonayaa gabdhaha muslimaadka oo mujaahidiintu ay qabaan ilmaha inay ku filnaadaan oo ay dugsiyada geeyaan oo qur-aankii ay baraan oo ay baraan dahaaradii ay baraan oo cibaadaadkii ay baraan oo waxa weeye birul waalideynkii ay baraan oo ay ilmaha dhankaas iyaga ah ay kaga filnaadaan ayaa la doonaya qodobkaas isaga ana halkaas ayaan uga baxaya waxaa kaloo aan rabaa inaan wax yar ka yidhaahdo umurada muslimiinta umurada muslimiinta ah ilaahay tabaaraka wa tacaala culays ayuu maanta korka ka saaray marka ugu horeysa waa u ducaynaynaa allah tabaaraka wa tacaala ha u fududeeyo waxyaalaha taklifada saaran oo culayska ah oo mas-uuliyadda ah ilaahay tabaaraka wa tacaala ha u fududeeyo waxaa leenahay allah idiin fududeeya ilaahay tabaaraka wa tacaalana xaqa ha idin waafajiyo iyo toosnaanta umurada muslimiinta marka waxaan leeyahay dadka muslimiinta ah maanteetu wax kaloo ay sugayaan ma leh idinka ayaa raayada maanta u wada waxa ay idinka rajaynayaanna waxa weeye in aad maantayto khilaafa islaamiya saxiixa inaad soo celisaan baa laydinka doonaya sidaa iyadaa waxaa la rabaa hamigiina caali aad ka dhigtaan dadka muslimiinta ah inaad waxaweye mowduucaas isaga ah siday diintooda iyo khilaafadooda iyo ilaahay tabaaraka wa tacaala kitaabkiisa iyo arlada oo lagu xukumo kitaabkiisa siday uga miradhalin lahaayeen dadka muslimiinta ah qadiyadaas iyada ah ummadda muslimiinta ah maanteeto waxa weeye hadafkaas in oo lagu hago oo aysan ka soka dhicinin qadiyadaas iyada ah dadka umarada muslimiinta maanteeto waa laga rabaa waxyaalaha ugu horeeya oo la rabo inaad u ilaalisaan waa diintooda kowka diintooda ummaddan in diinteeda loo ilaaliyo ayaa maadaama idinku aad raayadii u wadaan dadka muslimiinta ah waxa ugu horeeya oo ad u ilaalinsaan waa inay diinta noqoto waxaa ku xiga waa inay noqoto waxa weeye naftooda in la ilaaliyo oo qofka muslinka xurmo ayuu leh naftooda in loo ilaaliyo in loo ilaaliyo maalkooda in loo ilaaliyo muxuu ahayeto caqligooda in loo ilaaliyo acraadooda in loo ilaaliyo mowduucaas isaga ah dadka muslimiinta ammaantahto idinkay idinka sugayaan idinkay idinku sugayaan ilaahay tabaaraka watacaala allah idiin fududeeyo dadka muslimiinta ana ilaahay tabaaraka watacaala rushdigooda ha u soo celiyo culays baa maantayta haysta wax culayska looga bixi karana waa inay helaan yacni khilaafo oo raashido ah oo saxiixa oo arladan lagu soo celiyo oo dadka muslimiinta ah midnimadoodii u soo celisa inay allah tabaaraka watacaala kitaabkiisa ku dhaqmaan sunnada nebiga raacan yacni u soo celisa intaasay sugayaan ilaahay tabaaraka watacaala kuwuu ku xaqiijin lahaa idinka allah idinka dhigo haadaa maa aquul bilaahi tawfiiq
الكريم عن العيون والغار فالعين تذرف دمعها كسحاب وغدا إلى دار الخلود مودعا صحبا ليلقى في النعيم سحاب وغدا إلى دار الخلود مودعا صحبا ليلقى في النعيم سحاب